بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalada muslimiinta oo meel kastoo aad joogtaan kusoo dhowaada koorsadii aynu ku baranaynay tafsiirka qur-aanka weyn insha allahu tacaala maanta haddii ilaahay subxaana wa tacaala uu inoo ogolaado waxaynu isku dayi doonaa inaynu fasirno suuradda boqol iyo koowaad ee qur-aanka kariimka suuratu alqaarica suuratu alqaarica ayaynu insha allahu tacaala fasiri doonaa wixii ilaahay naga fahansiiyo walaalayaal suuraddan suuratu lqaarica waa suuratun makiya waa suurad kusoo degtay magaalada maka almukarama waa suurad ka kooban koob iyo toban aayadood oo keliya ayay ka kooban tahay waxay ka kooban tahay sidoo kale kelimadaheedu waa afartan kelmadood iyo boqol iyo sideed iyo konton xaraf ayay ka kooban tahay suuraddani waana suuratun makiya kusoo degtay magaalada xurmaysan ee barakada badan ee maka almukarama suuraddani walaalayaal waxay ka waramaysaa maalinta qiyaame ayay ka waramaysaa iyo ruuxa muminka inuu rumeeyo maalinta qiyaame iyo xaaladda maalinta qayaame ama maalinta aakhiro magacyo fara badan ayay leedahay maalintaas xaaladda dadku ay ku sugan yihiin iyo sida markaa loo kala abaal marinayo kii markaa waxa weeye camal wanaagsan la yimi kaa waxa weeye nolol fiican ayuu noolaanayaa kii markaas waxa weeyaan camal wanaagsanna aan la imanin iimaan saxana aan laga helin walciyaadu billahi kaa hooyadii iyo meesha uu hooyanayo waa cadaabka naareed ayay markaa suuraddani ay ka waramaysa rumaynta la rumaynayo maalinta dambaysa ee maalinta yowma alqiyaama waxay weeye walaalayaal waa tiirarka waaweyn ee islaamka ayay ka mid tahay ciddii diidda ama dafirtana khaarijun can ilmilla weeyaan diinta ilaahay ayuu ka baxay waana gaal weyn weeyaan walciyaadu billahi rabbi alcaalamiin waayo maalinta qiyaame waxa ilaahay uu ku sheegay inay maalintaasi maalin jirta ay tahay oo uu dadka uu kala xisaabinayo ilaahay baa ku sheegay qur-aanka kariimka ah sidoo kale nebiga ilaahay baa intaasoo xadiida ku sheegay oo fara badan ummadda islaamkuna dhammaantood way isku ijmaacday oo way ku kulmeen weeye marka ciddii dafirta walciyaadu billahi ilaahay baynu ka magan galnaye waa gaal weyn oo kamida gaalada ugu waaweyn adduunyada gaaladii reer quraysheed dabcan way dafirsanaan jireen oo maalinta qiyaame iyo in laysi soo bixinayo way dafiri jireen manaysan rumaysnayn waxayna dhihi jireen sida iminka gaalada iminka nool ee mulxidiinta ah ama atska loo yaqaano ama agnostigiska loo yaqaano agnostigiska oo ah dadkan mushakikiinta ah ama loo yaqaano laa adri ma aqaano kuwa loo yaqaano subxaan allah kuwaasi ma rumaysnaa yacni maalin qiyaame inay jirto iyo maalin aakhiro inay jirto iyo in la isxisaabinayo iyo maalintaa weyn ilaahay dadkao dhan uu ugu baaqay ma rumaysna walciyaadu billah gaaladii reer quraysheedna saas ayay ahayd oo mushrikiin alcarab ayay ahaayeen markaa way dafiri jireen ilaahina waa ka qur-aankiisa inoogu sheegay zacama aladiina kafaruu an lan yubcathuu qul balaa warabbii latubcahunna huma latunaba'unna bima camiltum wadalika cala allahi yasiir waxay sheegteen gaaladii inaan lasoo bixinaynin sidaas ma ahee waa lasoo bixinayaa ayuu ilaahay dhahay subxaanah wa tacaala suuraddani markaa qiyaamihii bay ka waramaysa magac ka mid ah maalinta qiyaamaha ah ayay sidataa waayo maalinta qiyaame magacyo fara badan bay leeda waxaa ka mid a yowma alqiyaama baa la dhahaa waxaa kaloo la dhahaa yowma alaakhir waxaa la dhahaa yowma alxisaab waxaa la dhahdaa yowma addiin waxaa la dhahaa alqaarica baa la dhahaa alxaaqa baa la dhahaa addaammat lkubra baa la dhahaa alsookha baa la dhahaa magacyadeedu aad bay u tiro badayn yowma alqiyaama ilaahay subxaana wa tacaala suuraddan wuxuu ku bilaabay bismi illaahi araxmaan araxiim ku bilaaban magaca allah allahaasoo markaa naxariista naxariista guud iyo naxariista gaarkaaba alqaaricatu ayuu ilaahay dhahay subxaana wa tacaala alqaaricatu ayuu alla ku dhaartay qaaricada qaaricadu waa maxay qaaricadu waa magacay leedahay maalinta qiyaame ama maalinta dambaysa ee qiyaamaha magacay leedahay baa la dhahda alqaarica waana tii markaa waxa weeye qaracinaysa qalbiga waa qaracan somaydaan maqlo ilmaha yar wuu qaracmay markuu ilmuhu ooyo ee uu yar yahay ee uu beer caddaado hooyadii u baahan yahay dumarka soomaalidu waxay dhahaan af soomaaliga caadiga ilmihii wuu qaraacmay macnaha ilmihii aad buu u ooynaya waaba halkaas oo kale weeyaan waaba macnahaasoo kale wey alqaaricatu waa ti markaa qalbiyada ruxaysay ee waxa weeye qarricinaysa dadka kaga qarricinaysay mal qaaricatu waa maxay qaarico waa maxay qaarico waxaa la doonayaa qaaricadu waxay tahay in lagu sii sheego oo lagu qeexo oo tacriifintii lagu siiyo sidoo kalena lagugu tambiihiyo oo markaa waxa weeye lagu ogeysiiyo lagu markaa lagu tilmaamo ahmiyadda iyo muhiimadda iyo weynaanta ay leedahay maalintani alqaaricatu waxa weeye waa maalintii qiyaamo weeyaan ee tii qarricinaysa quluubta weeyaan mal qaaricatu qaarica waa maxay buu yidhi alle subxaana wa tacaala wamaa adraaka maxaa ku ogeysiiyey maxaad ku garatay ma taqaanaa ma la socotaa mal qaaricatu qaarica waxay tahay rasuulka ilaahayow ma og tahay oo ma garanaysaa maalintiibu alle subxaana wa tacaala inoo sheegay wuxuu yidhi waa jawaabtii baa la bixinaya yowma waa maalin yakuunu nnaasu dadku ay ahaanayaan kalfaraashi lmabhuuth kalfaraashi sida markaa baalalayda ama balanbaalista balanbaalista faraash baa la dhahdaa almabhuuthi bimacnaa almuntashir waa dadkii dhammaa hadda waa bani aadamkii weeyaan ayaa laga hadlaya dadkiibaa waxay noqonayaan maalintaas sida baalalay ama balanbaalista la firdhiyey ee waxa weeye muntashirka ah ee la kala firdhiyey baalalayda ama balanbaalistu waxa weeye waa waa cayayaan yar iyo xasharaad yar oo baalal yaryar leh oo duula weeyaan oo duula hadii jeraale meelaha dabku uu markuu dabku baxayo kale way timaadaa laambadaha iyo laydhka iyo nalka iyo meelaha marka la daarana waa u jeedaan xayawaano yaryar oo duulaya oo baalal leh ayaa hadiyo jeraale meeshii nal le laambad yari ka baxayso laydh uu ka baxayo jooga hadiyo jeraale dabna haddaad shiitid way imanaysaa marka kal faraash faraashku waxaa la dhahdaa waa baalalaydaas ama waxaa la dhahdaa balanbaalistaas yar ayaa la dhahdaa dadkii dhammaaba waxay noqdeen kal faraashi sidii balanbaalis bay noqdeen almabhuuthi la firdhiyey oo saa u fidsan dadkii markaa waxa weeye hawlka meesha ka jira iyo xaaladda meesha ka jirta ee dadkii markaa waxa weeye kii ugu horreeyey ilaa kii ugu dambeeyey goobta ay taagan yihiin qola way sii socon qola way soo socon ila waa maxsharkii waa meeshii la iska soo saarayey markaa tira badnaanta dadka ayaa ilaahay wuxuu ku qiyaasay ama uu inoogu cabiray inay yihiin kal faraash ilmabhuuthi sidii markaa balanbaalis duulaysa oo kale oo firdhisan oo marba meel u cararaysa marba meel u cararaysa dhibta jirta awgeed wa takuunu maalintaa waxay noqonaysaa aljibaalu buurihii waxay noqonayaan kal cihni sida suuf bay noqonayaan almanfuush yacni waxay maalintaas ay noqonaysaa buurtii dhammayd baa suuf noqonaysa suuf la kala firdhiyey ma buur dhan baa suuf noqonaysa suufku waxa weeye waa cudbiga waa qidni ama waa cudbiga marada cudbiga waa taqaanaan suufka waa cudbi oo kaley noqonaysa oo almanfuushi la aada moodid in lakala jeex la kala googooyey suuf la kala googooyey ayay buurtii noqonaysa ma buurtan weyn ee maanta aynu aragno ee dhul yacni miisaanka ay leedahay cid walba ay dareensan tahay subxaan allah ayuu ilaahay wuxuu yihi waxay noqonaysaa suuf bay noqonaysaa subxaan allah dabcan arrintan anigu waxaan labadan aayadood aayaddii hore ee aayadda shanaad ee suuratu alqaarica kusoo aroortay iyo aayadda lixaad ee suuratu alqaarica kusoo aroortay anigu markii aan diyaarinayo casharka ilaahay wuxuu subxaana wa tacaala markaan u yaro fiirsaday walaalayaal waxa iiga soo baxday mucjiso wallahi ladi laa ilaaha illaa huwa mucjiso la yaab leh oo aanan filinin baa iga soo baxday mucjisadu waxay tahay walaalayaal ilaahay wuxuu dhahay bal ila fiirsada walaalayaal ila fiirsada labada aayadood baan idinku soo celinaya waa aayadda afaraad iyo aayadda shanaad ilaahay wuxuu yihi yowma maalin yakuunu nnaasu dadkii waxay noqonayaan kal faraashi sida markaa baalalay ama balanbaalis bay noqonayaan almabhuuthi la kala firdhiyey oo muntashir ah oo mar meelo fara badan joogto weeyaan oo kala fiday dadkiiba sida baalaladay marba dhan u ordayaan marna dhan usoo ordayaan taasi waa dadkii xaaladoodii maalinta qiyaamis ay ku sugan yihiin wa takuunu ljibaalu buurihiina waxay noqonayaan kalcihni lmanfuushi sida cudbi isna la kala googooyey sidaasuu ilaahay dhahay subxaana wa tacaala marka waan fakeray oo waxaan idhi miisaankii dadku m dadka miisaan miyaanay lahayn ma- baalal bay noqonayaan way duulayaan subxaan allah midda kale miisaankii iyo culayskii mee buuruhu ilan buuruhu miisaan ayay leeyihin iyo culays bay leeyihiin maanay hayn waa buur waxa ugu culusee adduunka yaalla waa buur weeyaan subxaan allah walaalayaal markii aan fi u fiirsaday waxa igu soo dhacday walaalayaal waxaa jirta adduunka aynu ku noolnahay waxaa la dhahda gravity gravity-gu waxa weeye luqadda afka carabiga waxaa lagu dhahaa jaadibiya alardiya jaadibiya alardiya af soomaaliga waa la tarjamay waxaa loo bixiyey cufis jiidad waa kelmad aada u wanaagsan ciddii bixisay erey bixinta aad iyo aad baynu ugu mahad celinaynaa waxaa loo yaqaanaa cufis jiidad ayaa af soomaali loo yaqaana cufis jiidadku waa maxay waa cufka cufku waa waxa culus jiidadna waa maxay waa wax ku soo jiidanaya wax kastoo culus waa wax soo jiidanaya matalan dhulku dhulkan aynu ku noolnahay wuxuu leeyahay cufis jiidad ama gravity af, af ingiriisiga haddaynu idhaahno ama jaadibiya alardiya dhul af carabida haddaynu ku turjubno marka dhulkani wuxuu leeyahay gravity ama wuxuu leeyahay jaadibiya alardiya ama cufis jiidad af soomaaliga cufis jiidad cufkaaga ayuu soo jiidanaya matalan haddaad boodid adoo dhulka jooga haddaad istidhaahdid bood dhulkiibaad kusoo noqon subxaan allah qalinkan haddaan saa iminka u tuuro dhulku kusoo noqon xabad tufaaxa haddaad qaadid oad tuurtid dhulku kusoo noqon wax allaale iyo wax kastoo dhulka ka sarreeya oo la tuuro dhulkay kusoo noqonaysaa subxaan allah sidaa aawadeed nin baa fakeray Een, eh, dabadeedna wuxuu arkay ninkii aragtidan markii ugu horreysay keenay wuxuu ahaa nin reer galbeeda ayuu ahaa inuu newton ahaa baan u malaynaya geed hoostii buu fadhiistay marka subxaan allah wuxuu arkay tufaax soo dhacaya tufaax soo dhacaya ayuu arkay wuu fakeray marka wuxuu yidhi wax kasta oo oo dhulka ka sarreeya maxay dhulka ugu soo dhacayaan shay kasta oo dhulka ka sarreeya muxuu dhulka ugu soo dhacayaa subxaan allah ila shimbirtu intay doonto ha duushee maalin maalmaha ka mida dhulka kusoo dhicayo way dhibanaysa wax walboo dhulkan dushiisa saaran dhulka unbay kusoo dhacayaan wuu fakeray marka kadibna wuxuu ogaaday in ay jirto magnet yacni dhulkan inuu leeyahay magnet uu leeyahay magnetkaas waa gravity waa awood iyo cufisjiidad baa af soomaaligu lagu dhaha waa awood aad iyo aad u la yaable weeyaan oo mucjisooyinka dhulkanan uu uu leeyahay ka mid a ee ku gaarka ah ee suurto gelisay in noole ku noolaan karo oo dhir ka bixi karto oo biyo ay markaas iyo roob soo da'i karo waayo roobkan waxa soo jiidanaya cufisjiidadkii haddaanu dhulkani gravity lahayn ama cufisjiidad lahayn muu soo n- roobin oo muu di'i lahayn waxay noqon lahayn sida kawaakibta kale iyo meerayaasha kale ee waxa weeyaan aan lahayn cufisjiidadka saasoo kale noqon lahayn marka ilaahay ma- mahadiisa waxaa ka mid a in uu dhulkeenna uu ka dhigay suurtagal uuga dhigay inay nololi nololi suurta ay su- suurtagal ay ka noqotay nololi waxyaalaha nolosha suurtageliyana waxaa ka mid a awoodan loo yaqaano gravity-ga ama cufisjiidadka oo qofku markuu soconayo tallaabo qaadaysid haddaanay cufisjiidad jirin dhulkaad ku dhejisnaan lahayd ama waad duuli lahayd sida baalalayda duuli lahayd ama waad duuli lahayd sida baalalayda ayaad duuli lahayd ama dhulkaad ku dhejisnaan lahaydoo waxa weeye een, dhulkay dadku ka daadan lahaayeen matalan dhulku waa kubad dhulku waa kubad soo maaha kubad walaalayaal matalan koofiyadan aan idin tusayn Een, dhulku waa kubada waa kura alardiya walarda bacda dalika daxaaha ilaahay baa dhulka sidii kubadoo kale u abuuray ukun u eg waxa ukun u eg baa alla subxaana wa tacaala uu ka dhigay dhulkii waaya haddaba dhulkii markuu kubaduu yahay oo aan geeskaa taaganahay maxaan u dhici waayey ilan geeskaa markaan soo istaagay dhulkuna kubad yahay waxay ahayd inaan hoobto soo ma ahoon meelo kala galo iyo dhulkii sideedaad iyo meel kale ku hoobto soo may ahayn subxaan allah dee caqligu sidaasuu kusinaya markuu dhulku kubad uu yahay ee uu sidaa yahay ee maraykanku uu halkan ku yaallo soomaaliyana to- halkaasoo kale xagga hoose ay ku taallo maxay dadkii halkan joogay u daadan waayeen soo caqliga ma geli karayso waa su-aal meesha taaladay ama dhulku kubad maaha Een, eh, ayaa ay- saas dee dadkii waagii hore ay ku doodi jireen laakiin cilmigu maanta wuxuu caddeeyey inuu dhulkaas kubadda ah sababta dadku ay uga dhici waayeen ee dhulku uga dhici waayey ee buuruhu uga dhici waayeen ee biyuhu u daadan waayeen waxa weeye dhulku wuxuu leeyahay magnet wuxuu leeyahay cufis jiidad wuxuu leeyahay jaadibiya lardiya dhulku wuxuu leeyahay magnetkaas sidaa u haya marka miisaan kasta shay kastaba miisaankiisu ku soo jiitaa anigu haddaan toddobaatan kiilo ahay toddobaatan kiilo buu igu soo jiidanaya subxaan allah oo cufis jiidadkayga sidaa awadeed culumtaas ama cilmiga loo yaqaano jaadibiya lardiya waan ku dheeraadaye waxa weeye maanta wuxuu ka mid noqday qawaaniinta low buu noqday markii hore wuxuu ahaa theory aragti nin uu keenay buu ahaa hypothesis bay ku bilaabantay shay khiyaaliya way kasoo durugtay waxay noqotay theory nadariyad bay noqotay waa la isla qaatay waxay noqotay factis iyo wax xaqiiqo ah ugu dambayn waxay ku dambaysay iminkayna noqoto low ama qaanuun dabadeedna iminka waxaa loo yaqaana adduunyada low of gravity ayaad ku baranaysaa fysigiska chemistryga iyo culumta kala duwan oo dhan qaanuunka cufus jiidadka waa qaanuun rasmiya xawla alcaalam meelaad joogtid baad ku baranaysa idan intaasi hordhac bay ahayd inaad ila fahantid oo waxa weeye dhulkeenu inuu cufus jiidad u leeyay laakiin maalintii qiyaame ilaahay wuxuu dhahay dadkii waxay noqonayaan sida baalaanbaalista buurihiina waxay noqonayaan sida cudbi oo kale noqonayaan marka maskaxdayda markii aan la kaashaday waxaan ogaaday subxaan allah in ilaahay subxaana wa tacaala meeshaas layska soo saarayo aanu jirinba cufis jiidad grafitiba ma jiro matalan dadka iminka duula ee taga markaa waxa weeye walaalayaal waxay tagaan fadaaga xaggaa sare ayay tagaan oo waxa weeye waxay qaataan dayax gacmeed dayax gacmeedka markaa dhulkeena laga baxo dhulkeena wixii ka sakeeya waxa weeye ma jiro waxa loo yaqaano walaalayaal cufis jiidad ma jiro ama grafity ma jiro marka qofku intuu iska istaago ayuu iska duuli karaa waa aragteen filimaanta qaar waa ku aragteen cufis jiidad ma jiro marka aad fuushid dayax gacmeedka ee fadaaga aad tegtid cufis jiidad ma jiro sidaa aawadeed qofku wuu duulaa wuu duuli karaa dhankan uu duulaya sidan uu duulaya buurtaa iska dhan dhagxaanta haddii la geeyo way iska heehaabaysaa way iska heehaabaysaa waayo waxaan jirin cufisjidad ayaan jirin ama grafity ayaan jirin sidaa aawadeed markii maskaxdayda aan la kaashaday waxay iga soo baxday meeshii dadkii markay sida balanbaalis noqdeen ay iska heehaabayaan buurihiina ay noqdeen sida cudbi ay noqdeen iyo suuf ay noqdeen wuxuu caqligii isiiyey inaynay meeshu jirin grafity maba jirtaba grafity ma jirto idan marka halkan waxaan u daliishanaynaa in ay tahay min acjab yacni mucjisooyinkii ugu waaweynaaye qur-aanka ilaahay lagu sheegay waxaa halkan aynu ka daliishanaynaa waxa weeyaan subxaan allah in waxa weeye grafitigii iyo jaadibiyal ardiya iyo qaanuunka cufusjiidadka labadan ayadood baaba inoo sheegaya waayo maalinta qiyaamada meesha laynaga soo saarayo waxaa dhici karaysa in aanay cufus jiidadba aanu jirin ama grafitiba aanu jirin dabadeedna dadkii ay sidan balanbaalista noqdeen ay iska heehaabayaan qofka ilaahay sugana uu sugmaayo walidaalika axaadiista qaar baa nebigana wuxuu tilmaamaya in gaalku uu ku soconayo madaxa ilaahay wuxuu soo saarayaa madaxu isagoo ku soconaya madaxanuu ku soconaya saxaabadii way yaabeena waxay dhaheen rasuul allow oo waa cajiiba ma qof bani aadana baa ku socon kara madax wuxuu nebigu dhahay calayhi salaatu wasalaam allihii ku socodsiiyey lugaha ku socodsiiya madaxana ku socodsiinaya inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun marka waxa weeye maalintan waa ka duwan tahay qawaaniinta caadiga adduunyada aynu naqaano waa ka duwantay iyo xeerarka adduunka aynu naqaano iyo qaanuunkan aynu bixinay jaadibiya lardiya meesha kama jiro sidaa aawadeed madaxuu ku soconayaa gaalku dadkina sida balanbaalista ay duulayaan subxaan allah buurihiina cudbi bay noqonayaan waayo cufus jiidadkii iyo quwaddaasi maba jirtaba allahu aclam waana suurtagal weeyaan dabcan fasirka aan idiin saaray dee maha fasir culummadu ay saartay waxa weeye waa ijtihaadun ijtihaadkuna ama waa qalad ama waa sax labada midba uu qaabili karaa laakiin keliya waxay ahaydun in aadilaaf aanu ka wada faa'idaysano insha allah waaya aan u gudbay insha allahu tacaala aayadda ku xigta faama man haqulat mawaasiinuhu ilaahay wuxuu dhahay faama man haqulat mawaasiinuhu qofkii ay cuslaato miisaankiisii miisaankiisii baa cuslaanaya subxaan allah miisaankiisii ayaa cuslaanaya miisaanku waxa weeye qiyaamo wuxuu leeyahay kafad iyo miisaan ayaa jirta kafad iyo miisaan ayaa jirta lagu xisaaminayo xasanaadkaaga iyo sayi-aadka iyo xumaantii iyo wanaaggii labadaba lagu xisaaminayo marka haddii kafadii ay cuslaato wanaagu alxamdulilah wuu guulaystay qofkaas haddii kafadda markaa waxa weeyaan xumaantu ay cuslaatana shaksigaasi wuu halaagsamay waayo culayskii waxa weye sayi-aadkiisii baa ka farabatay wanaagyadiisi subxaan allah marka ilahay wuxuu uhi fa amaa man qofkii haqulat ay cuslaato mawaasiinuhu yacni miisaanadiisu ay cuslaadaan oo xasanaadkiisu uu ka cuslaado xumaanihiisa fa huwa shaksigaasi fii ciishatin raadiyatin nolol raalli ah buu ku noolaanaya oo ah jannadii buu gelaya subxaan allah leannu miisaankiisii xasanaadka ayaa markaa waxa weeye cuslaaday wa amaa man khafat mawaasiinuhu waamaa man khafat mawaasinuhu wa amaa man khafat marka aynu eegno kii ay khafat waxa weeye waa khafiiftay ama ay yaraatay mawaasiinuhu miisaankiisiibaa kana khafiifay oo kafadii xumaanta ayaa cuslaatay xasanaadkiina wuu khafiifay oo wuu yaraaday walciyaadu billah kaasoo maydan arkin fa ummuhu hooyadii hooyadii iyo hoygiisu waxa weeye haawiyatun waa mid haawiye ah هاوية ومقع عيلة النار والعياذ بالله رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك يا لطيف الله لطيف كابينو كما قال قال كاس مركا والعياذ بالله ميسان كيسي حمانه وعصلادي حسنات كيسينا وخفيفي كاهو يدي وحوية هاوية وي ماشو هو ينا ينا وهاوية ويان هاوية نوا وحوية وعذاب كان عريض ويا والعياذ بالله وما أدراك ilaahay baa wuxuu uhi wamaa adraaka maxaa ku ogeysiiye rasuul allahu maa hiya haawiyadani waxay tahay maxaa ku ogeysiiyey allah ka jawaabo wuxuu ihi naarun waa naar xaamiyatun kulul oo daran weeye walciyaadu billahi rabbi alcaalamiin subxaan allah walidaalika ikhwaanii riwaayooyinka qaar waxay tilmaamayaan in ruuxa mu'minkaa markay naftu ka baxdo ee uu geeriyoodo iyo qof gaala marka uu geeriyoodo naftu ay ka baxdo subxaan allah waxa weeye ruuxa mu'minka ahi waxaa soo dhoweynaya walaaladii iyo ehelkiisii iyo dadkiisii hadda ka hor dhintay ee geeriyooday ayaa saf u soo gelayo soo dhoweynaya ruuxdan cusub ee iminka u timi waxa weeyaan ee geeridii markaa waxa weeye iminka soo dhadhamisay sakaraatulmowtkii ka baxday subxaan allah ee aaday markaa caalamkii caalamulbarsakha aaday markay ruuxdaasi ay waxa weeye ay aado nolosha xayaatilbarsakha ah markay aado caalamka markay tagto haddii uu mu'min yahay waxaa qaabilaya baynu nidhi dadkii mu'miniinta ahaa ayaa aada ugu farxaya rasuulkeenu wuxuu yidhi waxay ugu farxayaan sidaad ugu faraxdaan qof muddo dheer dheer dheer dheer idinka maqnaa oo ehelkaaga ka mid a si aad ugu faraxdaan oo kale ayay ugu faraxayaan dabadeedna waxay dhahayaan mu'miniintii hadda ka hor dhimatay oo mu'minkaa soo dhoweynaysa ruuxda iminka cusub ee timi ayaa waxay leeyihiin subxaan allah waxa weeye sakaraatulmowdkiibuu iminka kasoo baxay ee ha la yska daayo ha nasto e ha nasto waxoogaa mu'minkaasi ha nasto oo ha iska seexdo oo yacni nowm al cursi sida arooska ha u seexdo ruuxdaasi iyo waxa weeye shaksigaa geeriyooday ee mu'minkaa yaynaan dhibin ayay leeyihiin subxaan allah dabadeedna marka dambe waa la iswaraysanayayo dee adduunyadii baa la yska waraysanaya oo waxaa la leeyahay bal ka waran adduunkii adaa nagaga dambeeye dabadeedna qof hebel hebel si ay u wadaanba waxay leeyihin ninkii hebel ka waran wuxuu leeyahy ninkaasi wuu dhintay ama gabadhaasi way dhimatay subxaan allah anigaba way iga hor dhimatay markaasay saa isu eegayaan iyagoo madaxa ruxaya subxaan allah markaase waxay leeyihiin taa naga noomu imanin meeshii mu'miniinta muu imanin fa haadaa kaasi ummuhu haawiya hooyadii waa haawiya wuxuu tegay hooyadii haawiya ayuu aaday walciyaadu billaahi rabbi alcaalamiin ayaa latiif hooyadii haawiyuu aaday ayay leeyihiin markaa mu'miniintii geeriyootay subxaanaka rabbana laa ilaaha ila allah marka walaalayaal kaasi markaa hooyadii haawiyuu aadaya oo waa ruuxdii gaalka ahayd weeye walciyaadu billah oo meel buu gaar ku yahay oo godkaas ayuu ku jiraa iyo xabaashaas iyo cadaabkii qabriga ayuu ku jiraa walciyaadu billahi yaa latiif waaya markaa kii miisaankiisu uu khafiifay waa xasanaadkiisiibaa khafiifay oo waxa weeye yaraaday kaa hooyadii haawiye noqon meeshuu hooyanaya waa haawiyo haawiyana waa naar buu alla dhahay wamaa adraaka maa hiya maxaa ku ogeysiiyey haawiyadan ayuu alla dhahay subxaanah wa tacala rasuul allah wuxuu dhahay alla isagoo ka jawaabaya naarun xaamiyatun waa naar daran oo kulul naartaasina nabigeena wuxuu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam dabkan iminka adduunka yaalla dabka adduunka yaalla waxa weeyaan walaalayaal waa afartan qaybood qayb ka mid a dalool ka mid a yacni afartan naar ama afartan dhimbiilood kulaylkood dalool ka mid a ayaa subxaan allah laga soo soocay xabadda dhulka weliba wuxa riwaayanka qaar ay tilmaamayaan xabaddaa afartanka laga soo soocay sagaal iyo soddon baa hadhay xabaddaa afartanka laga soo soocay subxaan allah ayaa waxaa lagu soo tuuray badda laba jeer baa lagu soo tuuray badda oo lasoo qaboojiyey dabadeedna dhulka la keenay si ay dadku markaa uga u isticmaalaan energy ama tamar ahaan ugu adeegsadaan subxaan allah inay u adeegsadaan markaa walaalayaal saxaabadii waxay dhaheen wallahi xabaddaasoo keliyaaba ku filan cadaabba ugu daran tan naartan aynu arkayno dhulka taalla ayaa subxaan allah wallahi kaga filanba ayaa ku filanba inay dadka cadaabto nebigu wuxuu yihi taas iyo sagaal iyo soddon kaloo dheeraada oo kuleylkeedoo kale wata ayaa u dam ayaa u hadhay oo waxa weeye loogu daraya walciyaadu billah sidoo kale xadiis kale nabigeena wuxuuhi calayhi salaatu wasalaam ninka qofka ugu hooseeya cadaabka naarta yacni qofka ugu cadaabka yar adduunyada waxaa loo gelinayaa kaba naara dabadeedna maskaxdiisa ayaa halkaas ka karaysa walciyaadu billah sida shaahu markuu karaayo iyo biyaha kululi markay karayaan ayaa maskaxdiisu halkaa ka karaysa waayo kaba naara buu sitaa walciyaadu billahi rabi alcaalamiin yaa latiif subxaan allah qulnaa yaa latiif wallahi wax ilaah latiifka inaynu ka magangelina weeye subxaanaka rabbana laa ilaha ila allah marka naarun xaamiyatun waa naar kulul waa naar kulul weeyaano waxa weeye dhowr iyo toddoba toddobaatan naarood weeye cafwan afartan mayna waa toddobaatan baan ujeeda oo sagaal iyo lixdan ayaa hadhsan mid baa laga keenay dhulka middaas iyo sagaal iyo lixdan kaloo hadhsan ayaa markaa toddobaatanka naarood weeye iyo kulayl baa isugu tegaya walciyaadu billah oo mid walba ay la mid tahay naarta iyo dabka iminka aynu adduunka ku aragna wey subxaan allah markaa ilahay wuxu uhi waa naarun waa naar xaamiyatun kulul walciyaadu billahi rabbi alcaalamiin yaa latiif suuraddu markaa saasay u warramaysaa walaalayaal ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaanahu watacaala inuu inaga inaga kor yeelo oo inaga badbaadiyo naarihiisa iyo cadaabkiisa ilaahay baynu ka magan gelinay subxaan allah wanas'al allaha an yajcalana miman yadqulu miisaanuh ilaahayna waxaynu weydiisanaynaa subxaana wa tacala inuu naga yeelo kuwa miisaankoodu uu xasanaadkoodu uu cuslaanayo kuwa miisaanka xasanaadkoodu uu cuslaanayo inuu allah inaga yeelo subxaana wa tacala kuwa ee kitaabkooda gacanta midigta ku qaadanaya ee jannada ku gaaraya bikayri xisaabin walaa saabiqi cadaab nas'al allaha dalika ilahay baynu weydiisanaynaa subxaana wa tacala هذا والله أعلم أن يسكسوا قبل إن شاء الله وبال